wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafurtay kulan laba cisho soconaya oo dib u eegis loogu sameynayo qorshaha horumarinta waxbarashada labada kun labaiyo labaatan labada kun lix iyo labaatan kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir saamileyda waxbarashada hay-adaha waxbarashada gaarka loo leeyahay hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya horumarinta waxbarashada iyo ururada bulshada rayidka kulanka oo ay si rasmia u furtay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xildhibaan nuura mustafa mukhtaar ayaa inta uu socdo waxaa diradda lagu saarayaa waxyaabaha qabsoomay muddadii labada sano iyo barka aheyd iyo caqabadaha lala kulmay waxaana la filayaa inay kasoo baxaan talooyin wax ku ool ah oo wadada u xaraya dib u qaabeen lagu sameeyo qorshaha horumarinta waxbarashada ulana jaanqaada qorshaha isbedelka qaran labada kun shan iyo labaatan labada kun sagaal iyo labaatan